الرحمن الرحيم عالم يا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan qareemada meesha fadhiyo oo ah qareemada dowladda puntland ka howlgala dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaan maantay taarikhdu tahay sideedda bishii agosto laba kun iyo sideed iyo tobanka hallankan waxaan isugu nimi ajando ah shir jaraahid oo aanu ka qabanayno ujeedkiisuna yahay doorashadii dhacday kowda bishii afraad laba kun iyo toddobiyo tobankii oo ku saabsanayd hoggaanka ama guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka qareennada iyo doorashada markay dhacday waxaa dhacday cabashaa ka timi cabashadii waxay gaadhay maxkamadda sare ee dowladda puntland maxkamadduna waxay ka soo saadhay xukun ujeedkaya waxaa weeye xukunka inaan akrino oo aan usoo bandhigno shirka jaraa'id ka soo bandhigno ogeysiinana maadaama qareenadu ay gobolka nugaal keliya joogin oo ay joogaan gobolada puntland oo dhan si ay u gaadho go-aankii maxkamadda inaan la socodsiino mudane guddoomiye garsoo mudane guddoomiye iyo mudanayaal iyo marwooyin cabashadii soo gaadhay maxkamadda sare waxay ahayd mid idaariya maxkamaddu waxay soo saadhay xukun lamber l r labo m s d b l laba kun iyo sideed iyo tobanka kuna taariikheysan sideed iyo labaatankii bishii toddobaad laba kun iyo sideed iyo tobanka iyadoo tix raacaysa xeer lamber soddon iyo sideedaad oo soo baxay kun sagaal boqol toddobaatan iyo afar oo nuxurkeedu yahay dacwad idaariya waxaa laga furi karaa maxkamadda sare markii dacwaddu soo gaadho markay cabashada aragtay laga soo gudbiyey doorashadii natiijadii ka soo baxday taasay ku tartamayeen lagu tartamayay guddoomiyaha ururka iyo guddoomiye ku-xigeenka markay dhageysatay dood afeedka iyo midda sharciyeed markii ay maxkamaddu ay liiskii ay haysay oo qareemada oo ruqsadda ka qaatay maxkamadda sare ay aragtay xukunkeedu wuxuu usoo baxay sida tan maxkamaddu waxay aqbashay cabashadii ay soo qaateen qareen qareen cabdiweli siciid xaaji iyo qareen faaise cabdulaahi kuwaasoo u tartamayay guddoomiyaha ururka iyo guddoomiye ku-xigeenka labo waxay waxba kama jiraan ka dhigtay natiijadii ka soo baxday doorashadii laga cabanayay oo dhacday kowdii bishii afraad laba kun iyo toddoba toddobiyo tobankii maxkamaddu mar hadday intaa tirtirtay waxay amartay in guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka doorashadooda la qabto afartan iyo shan casho gudahood oo laga bilaabo maalinta xukunku soo baxay oo ahayd siddeed iyo labaatankii bishii toddobaad laba kun iyo siddeed iyo tobankii haddaba dowladda haddaba maxkamadda sare xukunkay soo saadhay wuxuu waafaqsanaa dastuurka dowladda puntland iyo qawaaniinta dalka haddaanu soo qaadano dastuurka qodobada uu waafaqsanaa qodobka siddeetan iyo sagaal farqadda labaad hay-adaha garsoorka oo keliya ayaa xukun ridi kara bixina kana bixina kara amar fulin dastuuriya madani ciqaab ganacsi iyo maamul iyo arrimo kale oo dhaqaale shaqaale iyo arrimo kale oo sharciga u jideeyey arrinatana waxay arrin maamul idaari maxkamadda awoodu leh dastuurka dowladda puntland qodobkii siddeetan iyo sagaal farqadda toddobaad wuxuu odhanayaa qofna ma burin karo ma bedeli karo ma diidi karo inuu u hoggaansamo xukun maxkamadeed haddii aysan xukunkaasi aysan bedelin ama tirtirin maxkamad ka sarreysa ururka qareenadu wuxuu leeyahay waa urur madax bannaan wuxuuna leeyahay xeer xeer lamber afar janawari soo baxay janawari sagaalkeedii laba kun iyo saddexiyo tobankii mar haddii xukunkaasi soo baxay oo maxkamaddu go-aan gaadhay waxaanu rabnaa inay ogaadaan aan ogeysiis gaarsiino xilliga doorashada la qabanayo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka qareennada puntland oo dhan maadaama saxaafadda waxaa nugu kalifay maadaama ay gobollo kale kale jiraan oo gobolkan keliya ay ka shaqeyn oo gobollada puntland o dhan ka shaqeeyaan xilliga la qabanayo waxaanu isla meel dhignay sideedda bishii sagaalaad laba kun iyo siddeed iyo tobanka in ay noqoto xilliga la qabanayo doorashada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ururka waktigaa in laga dhigo baan isla meel dhignay ogeysiiskaana siinayna cilaamintaas wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu